waxaa sarow-kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha xoolaha nool ee lagu iibiyo suuqyada deegaanka biyacad ee gobolka shabeellaha dhexe sarow-kaca xoolaha ayaa waxaa sababay dhoofkii xoolaha oo dib u bilowday iyo roobabka guga oo dalka ka bilowday qaar ka mid a ganacsatada iibiya xoolaha ee deegaanka biyacad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey qiimaha xoolaha iyo waxyaabaha sababay sarow-kaca qiimaha xoolaha nool magacayga haddaan ku bilaabo waxaa layidhaha xasan cali maxamed waxaana ka mid ahay ganacsatada suuqa suuqyada marka hadda waxaan joognaa meesha la yidhaahdo biicadde tuulooyinka tuulo ka mid aan joognaa oo la yidhahdo biicadde marka suuqa xoolaha maadaama hadda xilliyada la soo dhaafay oo zaa'id hoos ahay qiimihiis aad u sarreeya hadda waa wanaagsan yahay waa qaali waaye qiimaha hore wallaahi hadda ayaa hore aad ay u kala hooseeyeen laakiin hadda maanta wax iska iskaaga dhowey ka mid yihi macnaha saas camal waaye marka qaal waa marka edaha ee erigana waa erigana waa ku daba jiraa maadaama hadda kor alla sidiis bannaanba uu qaali uu ka yahay ee waxa waaye neefka hadda la gedi jira konton oo kale hadda waa toddobaatan siddeetan ilaa boqol uu maraaya marka xaaladda saasay maraysaa idaha neefka oo waxaa maray ahaa jiray boqol hadda boqol konton ilaa laba boqol oo sii maraaya marka ee xaaladda noocaas waay waa uun hadda shaqa ay waxyaaba laga barta maahana waa wax iskaaga dhowaada tuulooyinkan qiimaysa aad iyo aad isagaa dhowi laxdu waxay joogtaa siyeed boqol lix boqol saddex boqol saas haa qiimaha waxaa u badan malyan malyan lama boqol ayracadka u badan idahana nafkaana xireymaa nafka kale waxaa u badan siyeed boqol neefka idaha idaha hadda neefki fiican waa iska gedmaaya beeciisana waa yaryahay dadka oo oo wadana waa la yaryaho waxaa waaye neef badan laga beegaayo asaaba asaab meeltii karinba waa yaryahay beeciisa waa yaryahay hadda waa dadka oo hadda xalaalsimada rabo si fiican isku xarir karaan